ka guud daadley nawaaxigeeda qaybta caafimaadka markaan taariikhda kuu soo koobo sideed iyo labaatankii abril maalinka ciidamada ay soo galeen laba kun kow iyo tobanka dhinaca ka dambeeyey wax xilla wax wakti caafimaad ama hay-adda ama samafala ama n g o horta meesha yimaade ma leh saan horey aan arrimahaas wax badan idinkugu fafaahinayo hadda saddex canug baa u dhimatay qaybta nimoniyada ama borokitoosa loo yaqaan canug waxaa ku dhintay nawaaxiga labana waxay ku dhinteen tuulada wax hadda gurmud caafimaadda waa wadanka ka jira male hay-ad layidhaha torokeer ayaa wadanka hadda joogto mana arag had ilaa saddex sano iyo bar sanadka afraad ba hadda ku jirno wax samafal caafimaad ama hay-ad loo kala aado ama injiyo aada ama hay-ada caalamiga aada oo meesha intaas kusoo diinay ama yimaadina ma hayno sideed tuulo oo helta boos ee garbaariga hoos yimaadana waa lamid sida tuulada daadley ceel guduud buraa maykaareebi raiskooda tuulo barwaaqo mara cadde godoy qaybta caafimaadka waa iskaga mid baahida caafimaadkana waa iskaga mid dhibaatooyinkaana way ka wada jiraan meel hadda qafkii xataa xanuunsada loo qaado la geey male haddii isbitaalka barbaariga tagtana warqad baa lagu qoray waxaa lagu leeyahay ilaahay kumahaatee gooba farmasho la ag waatan waxaa sheegtay in dad gaaraya carruur gaaraysa tiradooda ilaa saddex cunug inay u dhinteen xanuunka malaariyada ama borokiitada marka ma jiraan dad kale oo la liita xanuunadaasi saddex cunug baa hadda xaataa saakir aan soo diri ma garato irbad aan kusoo diri ma garat wax hadda aan ku qabanaynin wax ad wax u taraya maaha ma garat hooyada dhishada xataa waa lamid hargabka iyo sidaas ay u jirtaa naagta hadda labada cunug ay ka dhinteen hadda saakir ugu ildaranta ma garat gabar hadda maaliyata bishii hadda abril shan iyo labaatankeedii waxay u dhimatay dhigbax ma garat oo sidaas ay ku murraacday waxa dhigjoojin iyo wax salambooyin iyo wax gargaar caafimaadnimo male ma garat hadda kuwo badan oo hadda saa u liitan waa jiraan oo hadda ayagan umali oo qaybta dhiglaanta maadaama waddanka abaara iyo dhibaatooyin iyo wax fara badan ay ka jireen wax caafimaad iyo gargaar manaysan jirin wax nutrition ama nafaqa dare oo dadka ilaalin ama ka socdaysan jirin howlahaas ayaa ugu badan hergabka malaariyada nimoniyada wax oo dhan shubanka wax oo dhanba waa isla wada socdaan waxaayad samafal caafimaadna ma hayna waatan waxaad sheegtay in xaaladaha caafimaad darre halkaasi ka taagan ay usii dheerta dadka deegaanka nolol xumo marka bal xaaladda nolosha iga waran xaaladda nolosha aad bay liidataa saldhigga horta cudurka waxaa waaye horta nafaqa darro cudur oo dhan saldhiggiisa waa nafaqa darro ma garat haddii nafaqa darre ay timaadana cudur oo dhanna dee kugu dhaco difaaca jirka ayaa dhimanaya ma garat mar haddii difaaca jirka uu dhintana waxaa cudur kasta waad inuu shahay saad inuu sandarka uu kugu hareero waa aad bay ugu fudada wax samafal oo gargaarna hadda ma hayno ama dhanka nafaqada ha noqoto ama dhan daawo ha noqoto ama dhan biyo ha noqoto wax hadda lahayo oo deegaanka oo dhan ma jira inta hadda aan kuu tirin waa la wada mid dhulkan waa eergo-on sidaad ogtihiinba sidii laba kun kow iyo tobanka bish abril ciidamada ay usoo galeen waa iska ergoon saacad walba waa ergoon wey marka dhibaatooyinkaas oo taagan ilaahay inaan ka baryayn inuu naga bixiyo hay-adaha samafalkan hadda aan ka codsanayn inay bal gurmud deg deg ay la soo gaaraan ciddii isku soo biimeyn karta ninkii tiis ay gashan baa ilaahay baa diro nin kalena wuu ka baxaya